በጣም በኑሮ ዝቅተኛ ለሆኑ የህብረተሰብ አካላት ወረዳውና ዞኑ መልምሎ ባቀረበው መሰረት ዛሬ ይህንን አቅርበናል።
innagoo ka duulaynaa marka deganaanshaha geyga soomaaliya maanta aan ka dareemayno ciidamada amisom ee sektarka saddexaad iyo eh, kuwa kaleo walaalahoodaoo kaalmaynaya waxay garteen in raashinka ay ayagu cunayaan ay qayb intay iska jiraan ay ku kaalmeeyaan dadka deegaanadan joogo oo tabaalaysan ee masaakiinta ah si ciidanka iyo shacabka deegaankan wada joogo o dhanba ay u noqdaan dad wada noolaan karo ስለዚህ ለአንድ ቤተሰብ ከ25 ኪሎ እስከ 30 ባለው ውስጥ እንዲሰጠው ዛሬ ሰራዊቱ በራሱ ፍላጎት አውጣጥቶ እዚህ አቅርቧል።
dabcan annagoo marka la kaashanayna gudoomiyaha degmada eh, baydhabo mudane cabdulaahi waxaan eh, guud ahaan eh, iska soo jarray garaamkeennii ciidanka uu lahaa in masaakiintaas qayb ka mida la siiyo tira ahaanna garaamka la siinaayo soddon ilaa shan iyo labaatan kilograam oo raashin kala duwana in la siiyaan go'aansan ስለዚህ እንደምታዩት ይህንን በአስር ቦታ ነው የተከፋፈለው። በአስሩ ቦታ ለ13 በአንድ ምድብ ለ13 ሰው በ30 ኪሎ ሂሳብ ከሞኮረኒ ከፓስታ፣ ከሩዝ፣ ከተለያዩ ጁስ አይነቶች እና የተለያዩ ምግብ አይነቶች አውጣጥቶ ለማቅረብ ችለዋል ማለት ነው።
dabcan toban meeloodaa loo kala bixiyey raashinkan ama toban meelood ay ka kala imaadeen dadkan ay maamulka degmada u garteen inay yihiin dadka ugu masaakiinsan meeshan Eh, raashinno kala duwan sida sokor makaroni iyo briis malaay ka- iyo raashinno kala duwan oo dabcan khudaaroo badanaa isugu jiro shan iyo labaatan qofkiiba ilaa soddon kilograam buu heli doonaa haddii alla አሁን ይህንን ስታዩት በጣም ቀላል ነው፣ ትንሽ ነው። ግን ዋናው ምንድን ነው ዓላማው እኛ ሁል ጊዜ ይህ ሰራዊት ወሰን ሳይወስነው ከሀገር አልፎ ሁሉም ህዝቦች በእኩል የሚያይ እና በችግር ደራሽ ሰራዊት መሆኑ እ፣ የሚታወቅ ነው። በአፍሪካም በዓለም የሚታወቅ ነው። ይኸው አሁንም ተግባሩ በሶማሊያ ይህንን ተግባር እየፈጸመ ነው።
waxa maanta halkan aan ku hayno isma dhihi karno waa wax ku filan shacabkan dhibaataysan ama tabaalaysan laakiin waxay tusinaysaa rabitaanka ciidamadeennu ay rabaan in shacabkan ay badbaadiyaan eh, dhinaca cadowgan ay kala dagaalamaan dhinaca kalena horumarka iyo baahidaba ay wada qaybsadaan bay tusaale wacan u tahay maanta ስለዚህ ይህንን በአንድ በኩል ይህንን የራሽኑ ከሰራዊት ቀንሰን የምንሰጠው ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ሶማሊያ ስናየው ወደ ልማት እያመራች ስላለች የእርሻ ማቴሪያል ደግሞ በዚህ አካባቢ በተለይ በባይዲዋ ዙሪያ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ሊጠቀሙት የሚችልና በጣም አስፈላጊ የሚባል እ፣ ማቴሪያል ደግሞ በአንድ በኩል አቅርበናል።
sidoo kale annagoo ka duulayna baahida dadka deegaanadan magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda ku nool maadaama ummadda soomaaliyeed inteeda badan ay tahay dad beeraley ah waxaa kaloon soo diyaarinay qalabkii lagu falan lahaa beeraha ama reer baadiyuhu ay isticmaali lahaayeen si iyana ay u horumariyaan beeraleyda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya khaasatan magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda ስለዚህ የክልሉ እ፣ ግብርና ሚኒስቴር ተጠሪ፣ የክልሉ ሕዝብ ግንኙነት እ፣ ኃላፊ እና የወረዳው እ፣ ኃላፊ በተገኙበት ዛሬ የርክክቡ ስርዓት ስነስርዓት እያደረገ ነው።
dabcan saad arkaysaanba maanta waxaa nala joogo kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha sidoo kale wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada iyo gudoomiyaha degmada mudan cabdulaahi oo nala joogaan rabnaa inaan si toosa ugu wareejinno qalabkan beeraha iyo raashinkanba guud ahaan ስለዚህ አመሰግናለሁ። ከሰላም ቀጥሎ በማንኛውም ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት እንዲሁም ሰራዊቱ ከጎናችሁ እንደሆነ ቃል እየገባሁ በሴክተር ስሙ waxaan rabaa አመሰግናለሁ።
inaan inaan idiin mahad celiyo marka ugu horayso hase yeeshee annagu amniga keliya ma aha inaan mar walba garab taaganaano shacabkan haddaana ciidanka etoobiya aan la kaalmayno dhinac walbo hadday tahay ammaanka iyo hadday tahay horumarka
walaalaha amisom ee korneelka u qaabilsan amisom